waxaa soo baxaya warar ay baahiyeen warbaahinta kenya qaarkeed oo sheegaya in dowladda kenya aysan ka qayb qaadan doonin dhegeysiga maalinta baritaa ka bilaabmi doona maxkamadda caalamiga ee garsoorka the hague oo dhegeysanaysa kiiska badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda soomaaliya ayaan weli si rasmiya uga hadlin dhinaceeda arrintan haddaba dhegeysigaasi berito ka bilaabmaya heeg ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee maanta waxaana dhegeystayaal naga xasuusina in barnaamijkan in la duubay kahor inta aysan soo bixin wararka sheegaya in kenya ay ka baxday dacwaddaas waxa ayna la socodsiinaysa oo soo diyaarisay zaare cabdixamiid
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda berri oo shan iyo toban ay ku beegan tahay bisha maarso sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka maalin isniina waxaa loo madlan yahay in maxkamadda caalamiga ah ee ku taalla heeg dalka netherland ay dacwadda qaado la xiriirta badda u dhexeysa soomaaliya iyo kenya muddaba murankeeda uu soo taagnaa haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan arrintaasi ku eegeynaa inkastoo weli uusan go-aan rasmiya dhicin haddana maxay ka dhigan tahay dooda wakhtigan muxuuse u ekaan karaa xaalka sharciyadu maxay noqon karaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku guud mari doonaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha waxaana marti igu ah cali sheekh aadan yuusuf cali soomaali oo isagu ah garyaqaan jooga magaalada muqdisho bal ugu horeyntii kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda cali saare waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda salaamaya inkastoo saan horeyba araarteeda ugu sheegtay ay weli qarsoon tahay waxaa ka imaan kara maxkamadda haddana haddaad fiiriso doodan doodihii hore maxay uga duwanaan doontaa ama kiiska qaadista waktigan kuwii hore muxuu uga bedelan yahay sahre waa mahadsan tahay maxkamaddu cadaaladda adduunka waa hay-ad garsoor ay leedahay hay-adda qaramada midoobay oo afartan iyo shantii la asaasay waxayna gashaa dacwadaha ka dhexeeya dowladaha ayadoo markaas waxu kale oo garnaqdo sida uu qabo heshiisyada caalamiga iyo qaanuunka dawliga ah iyo dhaqamada adduunka ee hergelay iyo weliba mabaadida xeerka caalamiga iyo fubaxada waaweyn aragtiyadooda kiisaska maxkamadda ee gashay ee dowladaha soo gudbiyaan waxay maraan maraaxil kala duwan laba marxalo oo waaweyn ayaa jirta marxalada waxaa weeye marxaladii horey loo soo maray oo ah marxalada soo gudbinta dokumentiyada iyo cadeymaha marxaladaas iyada waxaa laga doodaa haddii ay jiraan isartaariyo ay dhinacyada qabaan sida horeyba ee u dhacday in kenya ay sartaag keentay waxaa loo yaqaana berimanada objectionska ah oo laga dooday maxkamadduna ay go-aan kasoo saartay labada kun toban todobada kaasoo ku saabsanaa discessionka maxkamadda ama awood inay uleedahay kiiska in kale sartaag ku saabsanaa marxaladaas waa laga soo gudbay marxaladda hadda loo ballansan yahay waa marxalada ugu dambeysa ee dhinacyadu ay kiiska kusoo gudbistaan waana marxalada loo yaqaano marxalada doodaxeed dhinacyada kaasoo sharaxaad laga bixin doono dukumentiyadii lasoo gudbiyay iyo cadeymaha dastoolayaashana ay dhegeysan doonaan marxaladan sahara wixii ka dambeeya waxay u gudbi doontaa ama arrinta ay u wareegi doontaa maxkamadda adduunka ee go-aanka ay ka qaadan doonto ayada ayaa dhici karta inay guddiyo u saarto si cabiraad iyo loogu soo sameeyo meeshii laisku haystay ama ay ka kaaftoonto adigu waa marxalad go-aankeeda uu la jiro maxkamadda eesan dowladuhu la jiro waa gartay soomaaliya guddi ayaa la diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa hogaaminaya guddiga soomaaliya dacwadda uga qeybgalaya dhegeysigeeda bal waxaad iga warantaa diyaar garowga markii aad fiirisay muqdisho aad joogtaa dowladdii halkii saldhigeeda uu ahaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed guuxa kasoo yeeraya taa lafteeda haddaad noo guud marto saare waa mahadsan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa ka dooda qareeno markaas iyagu caanka ah oo dowladuhu ay soo kireystaan labada dhinaca waxaa u doodi doona qareeno ay farsadeen waxaa kaloo mateli doono wafdi dowladaha ka socdo kaas oo wafdigaas oo wakiilo ka ah laakiin isagu hadal jeedinta aanan ku jirin badanaa balse wixii qareenadu markaas lasoo gudboonaado arrima ay tala ka geliyaan hadhowna waxaa lagu xusaa kiisaska maxkamadda markay kasoo baxayaan dadkii matalayay dowladaha iyo qareemada ay wateenba markii dadweynaha aada firisid daad social mediaha weliba qaybta clubhouseka oo aalad cusub ah inta badanna u furan hadalka waxaad moodaa in inta badan qololkeeda fokaka saarayaan oo looga doodaya arrimaha badda oo dad badan ku cazimeen oo weliba xataa wafdiga mid qaybo kamida ay dadka kala hadlaayeen aaladaas marka waxaa muuqato in aada dad u danaynayaan oo arrimahaas ay qaarkood kala hoos usoo galeen si ay wax ooga ogaadaan waad aragtida dadweynaha aada ayay u tahay mid sareys waayahay dooda soomaaliya iyo sidoo kaleeto n waxyaabaha ay la tegi doonaan xataa dib ayaan ugu noqon doonaa bal dhegeystayaasha qaar ka mida oo nagala soo xiriiro websa- website-ka v o e da haddaan bal siiyo dhegeystaha ugu horeeya magacaa ku bilow walaal halkaad joogtid iyo aragtidaada magacayga waa maxamuud maxamed ibraahim deerow waxaan joogaa maraykanka gobolka nebraska okay qareenka waxaan weydiin lahaa su-aasheeda oo ah maadaama aan ognahay kayska markuu soo bilaabmay muranka badda soomaaliya iyo kenya udhexeeya waxaa garwadeen noo ahaa ama dalka soomaaliya ku matelay muna sherman oo from u s a ah haddana waxaan ognahay inaysan arrintan ku jirin ama aysan matalaynin aysan badan kayskeeda ay ka baxday sabab kastaa uga baxdo rajada intay la eg tahay maadaama dadkiiba wax kasoo bilaabay ee meesha hadda gacanta aysan kula jirin oo loo qabtay qareeno cusub iyo dad cusub ay meesha yimaadeen halka dadkii horena ay ka baxeen sababta ay kaga baxeen aan bulshada soomaaliyeed lala wadaagin aniga oo kale aan kamid ahay su-aashii labaad waxay tahay codsiyada tirada badan oo kenya ay soo jeedisay marar badan in dib loo dhigo arrinta badda maxaa sababaya maxaase laga filan karaa saameyntaay keeni karaan waaya saameynta yeelan karta maxay tahay ugu dambeyn waxaan leeyahay rajada ilaahay markas in la qaato ee na- nalaga xukumo oo dadka gacanta ku haya keiska cabdulqawi oo ahaa nin soomaaliyeed oo madax kasoo noqday jaamacad maxaa lahay i c j haddana qof kale lagu bedelay taa laftirkeeda maxay saameyn lagu yeelan karta haddaan nahay soomaaliya waa mahadsan tahay derow su-aasha ku saabsan dib u dhiga iyo codsiyada kenya dabcan dee waa danaheeda ayay ilaashanaysaa oo ah in ay fursad u hesho sida ay marar badanba kusoo celiyeen in maxkamada meel ka baxsan ay dawladuhu ku dhamaystaan kiisaskooda waana arrin qaanuunka uusan diideyn oo ahdiga qaramada midoobe ku qoran xeerka ancalos ee badahana ku qoran inay dawladuhu ku dhamaysan karaan kiisaskooda meel maxkamadaha ka baxsan xeer hoosaadka maxkamada ee toddobaatan iyo sagaalka soo baxayna wuxuu ka hadlayaa dib u dhigyada ee ku imaada dacwadaha taasoo markii dee codsi dawladaha ay soo gudisaan codsigaas uu ku dhisan yahay niyad wanaag iyo sababo macquula ay maxkamadda go-aan ka gaari karto maadaama kiisaska laku hayo kiisas dawlado saameynayo dhaqaalahooda iyo inay u hogaansamaan loo baahan yahay ma- dabcan maxkamadda tixgelino way siinaysaa haddana waa laga soo gudbay dib u dhigid oo hadda dib u dhigid ma jirto waa barnaamijka ugu dambeeya la marayaa arrinta la xiriirta wax isbedela qareenada qareenada soomaaliya matalaya waa qareenadii horey u matalayay wax isbedel ma lahan oo weli waa sidoo arrinta muna sharmaan aad ayaa loo hadalhayaa in la bedelay qareenadu way badnaayeen waxa waxay ahaayeen ilaa saddex afa qareen paul richer oo american ah kamid ahaa philip sandis professorkaasaa ku jiray elian blake baa ku jiray welina ayaga baa ku jiro markii laga tago dadka isbedelaya laba nooc waa dad xafiis ayay matalaan waa tusaale xafiiska xeeraalyaha guud waxa wuxuu ahaa xafiis ahaanba ayuu qeyb ooga ahaa xeeraaliyihi ayaa isbedelay xeeraaliyo kale jooga weliba labadaba ay hadda wada joogaan laakin waa dad xafiis xafiis ayay dadka matalayaan xafiiskana meesha waa joogaa dawladuna waxa weye xafiisyadaa la kala dhaxlaa muna sarma ma hayo sabab ay oga maqan tahay laakin qareenno fara badan oo kiiska matalaya ayaa ku jiro hadda sabab la shaaciyey oo niyad xumo dhalin kartana maanna maqal waayahay marka qareenadu waa qareenadoodii waa tahay n saameyn badanna ma reebeysaad leedahay n waa hagaag may e, may waa tahay dhegeysto kale ayaan Arrinta- siinayaa arrinta ku saabsan cabdiqawi mhm maxkamaddu waa shan iyo toban garsooro ay ka kooban tahay sagaal sanana waa la doortaa saddexdii sanaba guddoomiye ayay leedahay cabdiqawi taankiisi sharciga ayaa dhammaaday ma filaayo inay arrintiisaan la xiriirtay ay tahay waayahay waad mahadsan tahay n sharci yaqaan n ah, cali soomaali waad mahadsan tahay dhegeystaha xigo bal aan siiyo qadka telefoonka magaalada kismaayo ayuu ku jiraa soo dhawow magacaa ku bilow walaal waan dhowahay magacayga waa siyaad maxamuud boolow ku sugan magaalada kismaayo waan ku salaamaya adiga iyo barnaamijka martida ku ah Ee, waxaan weydiin lahaa ee, martida barnaamijka ee, haddii badda la xukumo oo ay xukunka u dhacdo ee, soomaaliya oo kenya laga xukumo oo ay diido xukunkii dhacay ee, in laga xukumo baddii ee, loo xukumo soomaaliya maxaa la gudboon soomaaliya oo hadda aan aan ahayn dowlad awood leh oo maxaan ku dhahdaa xag walba ka dhisan maxaa la gudboon aan dhihi lahaa soomaaliya in ay tallaabo ay qaadi karto markaa dhegeystahaas kismaayo joog wuxuu ku leeyahay haddiiba soomaaliya loo xukumo badda oo macnaha rajada dhinaca fiican ayuu ka muujiyo saas ee dhacda xataa n kenyana ay diido soomaaliya maadaama dal awoodle aysan ahayn maxaa la gudboon oo macnaha ay sameyn kartaa waa mahadsan tahay horta soomaaliya iyo kenya waa laba dawladood oo kamid a qaramada midoobe mhm si gaara waxay ka mid yihiin dowladihii saxiixay sideetan iyo labadii xeerka badaha adduunka antelos oo macnaheedu tahay inay u hogaansamaan amarada kasoo baxa iyo xukumada kasoo baxa maxkamadda cadaaladda adduunka maxkamaddu markay kenya awoodeedii sirtaa ku samaysan waxay go-aamisay inay ayadu awood u leedahay xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaayo in dowladaha ay u hogaansamaan amarada maxkamadaha awooduna soomaaliyana awood ma lahan ma ma jirto soomaaliya awood way leedahay awooda laba nooc waaye awoodan hadda muuqato oo ciidanka haddii aad u aragtaan keliya waxaa jirta awood qaanuuneed oo qaanuunka uu siinayo waa dowlad sovereintida ee jiritaankeeda la aqoonsan yahay oo xubno ka ah african union iyo arab league iyo iyo qaramada midooda intaba maxkamadda xukun kasoo baxo dabcan dhinacyadu waa markay ay tagaayaanba waxaa weye waa dhinacyo saxiixay oo inay u hogaansamaan ku qasban fulintiisana waxaa laga rabaa si voluntaria inay ufuliyaan xukunka maxkamadda haddii ay dhici weydo ay diidana waxaa uu xeerka qabaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladda warkaasato sidii loo fulin lahaa xukunkaas habab badan oo xukunka lagu fuliyaa jirto haddii si toos ay u fulin weydo habab diblomaasiyad oo ah inay la hoos gasho ururada caalamiga ah ee african unionka ay kamid yihiin iyo in ay xukunkaas ku qanciyaan kenya inay fuliso ama dowlad ay saaxiib yihiin oo labada dhinac oo saaxiib leh ayaa u mari karta si ay u fuliso qaramada midoobay iyo golaha ammaankana waa loo mari karaa marka habab badan oo kuwo diblomaasiyadeed iyo kuwo badan ayay haystaa marba haddii soomaaliya xukunka loo xukumana hadde kambaniyo ee kenya ay kasi ka qaadan kara ama isticmaali kara ama wax kala bixi kara ma jiri doonaan marka sii haysashada awoodda wax oo hadda macquula ama wax u tari doonta kenya maaha bal su-aal aragti iyo waxa aad haysidood nala wadaagi kartid soo dhowow magacaagii halkaad joogtid
aadad u mahadsan tahay weriyaha iyo v o a baa salaamayaa magacayga maxamed ciise cabdirasaaq ku sugan magaalada muqdisho arda ah arday dhigta jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuliyadda qaanuunka garyaqaanka waxaan weydii lahay su-aal ah garyaqaani hadday dhacdo in maxkamaddu cadaaladda ay u xukunta kenya baddeena aan leenahay annaga ee aan hubno inay anagu leenahay maxay noqon doontaa labada la qaadi doono ama dowladda soomaaliya inay qaado u furan maadaama maxkamadda cadaaladii ay tahay meesha ugu dambayso ee lagu xukumi doono badda waa mahadsanta waayahay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi ardaygaasi jooga muqdisho maxaad ugu jawaabi lahayd inkastooda dowladda ahayn haddana waxaa sharciyan la gudboon dowladda soomaaliya maxay tahay
horta waxaan rajeyneynaa in kiiska annaga maadaama uu aan aaminsana inaa anagu badanada leenaha lagu soo xadgudbay dooda kenyana aan kaga awood badan in anaga naloo xukumo sasaan ku rajaweynahay arrinta ku saabsan maxaa la gudboon horta kiiska maxkamaddu malahan rafcaan waxa abdilka loo yaqaano malaha maxkamadda oo waa hal riski waayo kiisaskeeda ama guuleysto ama laga guuleysto laakiin waxaa jiro sida qodobka lixdan iyo koowaadba uu qoraayo ee xeerka maxkamadda waxaa loo dibu eegis in lagu sameeyo xukunka dibu eegista oo shuruudo badan leh haddii ay jirto in soomaaliya ay dukumentiyo ay iska ilowday ama cadeymo dheeraada ay hesho oo u suurtagelin inay maxkamadda la wadaagto waxay dib u sameyn kartaa u codsan kartaa in dib loo eego xukunka iyadoo kusame ku saleynaysa cadeymaha ay soo gudbisay maadaama annaga aana dacwoonay marka soomaaliya dacwoodo aheed ee kenya ay dacweysay horeyda in u sheegtay inay xukunka maxkamadda uhogaansami doonaan waxaa isleeyahy inay uhogaansami doonaan xukunka maxkamadda cid walba oo uu xukunka ku dhaco waa tahay waa gartay waxaa jirto in badda markii la fiiriyo dhinaca soohodinta soomaaliya iyo kenya wakhtigan hadda waxaa la isku haya muddaba lasoo qeexaya marka bal haddaad dhinaca kaleto dib noo yaro xasuusiso muxuu yahay intee newtcal mile oo biyo ah ayaa laisku haystaa haddaad si kooban noogu sharaxi karto ma maxayna yihiin waxyaabaha soomaaliya ay ku doodeyso ay leedahay aniga askale biyahan
horta waa mahadsan tahay sahre biyaha la isku haysto waa biyaha loo yaqaano qolka qaaradeedka ka dambeeya labada boqol oo newtcal mail oo dheeraadka oo qaramada midoobay sagaashan iyo afarta ay soo jeediso in lagu daro dowlad walbana ay soo gudbiso ma aha horta territorial waters labada dal ay leeyihiin oo kenya territorial waterskeda cidna kuma haysato soomaaliya territorial waterskedana cidna kuma haysato biyahaas la isku haysto waa meel khayraad badan oo inta badan waana gudaha hoose ee biyaha oo inta badan shidaalka iyo ay ku jiraan khayraadka ugu badan ee badda laga helo waxaa la isku haysta marka waxa wey waa khadka qaabka loo jeexi lahaa khadka badaha ee baitlanka loo yaqaano oo laisla yaqaano ayaa marna dowladuhu waa iska soo horjoodaan marna waa isgarab yaalaan marna jasiirada u dhexaysa markastana qaab loo jeexa ayuu leeyahay marka soomaaliya kenya waxay ku dayayaa khadka baselanka ma la toosinayaa mise waa la leexinayaa soomaaliya waxay leedahay khadka baselanka si waafaqsan qodobka shan iyo toban ee xeerkii ancalos waa in la toosiyo halka kenya ay ku doodeysa in ay iyadu lahaan jirtay biyahan soomaaliya ee khadkeeda uu waa horasaan ahaa oo wax la dhaho ovalaadin ay ku sameeyeen oo ay leexiyeen dhinaca bari u leexiyeen taas oo dhul weyn oo dhulka hadda lasu haystaa uu soo gelayo dhinaca kenya marka waxa soomaaliya ay ka codsaysa badda waxaa waaye delimitation in la kala xadeeyo oo khadkaas meesha uu ka bilaabanayo iyo meesha ku dhamaanayo kenya iyo soomaaliya loo kala saaro ayay soomaaliya ka codsatay dacwadana halkaas ayay kusaabsanta waa xadeyn waayahay dhegeyste dhegeystayaal ayaa khadadka telefoonada si toos usoo wadagelaya bal dhegeystaha xiga haddaan soo geliyo qadka magacaygu cabdiraxmaan cali saarax jooge magaalada gaalkacyo soomaaliya dabana la dhegeysanayay horta arrinku su-aal ma qabi lakin insha allah waxaan rajeynaya kaa kasoo qaybgalay inay soomaaliya guuraysataan rajeynaya insha allah ilahay nagu barya waata aad baad umahadsantaa dhegeystahaasi naga soo wacay dhinaca magaalada gaalkacyo wuxuu leeyahay soomaaliya inay guulaysataan rajeynaya oo keliya su-aalse ma qabo waa tahay dhegeysto kale ayaan siin lahaa waa voice of america walaal soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad ku jirtaa khadka telefoonka si toosa waxaa barnaamijka ee marti noogu ah garyaqaan cali soomaali jooga magaalada muqdisho arinta badda soomaaliya ayay ku saabsan tahay su-aashaada aragtidaada iyo wixii aada nagu dari karto kaleeto walaal waa dhowahay waa yuuyan xasan faarax oo joogo muqdisho su-aasha aniga a weydiinaya waxay tahay haddii ay dhacdo ka waran xayato kenya in haddana dacwadda hadaa badda ah ay dib u dhigto maxaa soomaaliya iyo hogaanka dalka maxaa ugu gudboon arrinkaas
waa tahay su-aashaas aada ayay usoo noqnoqotay horena waa loo weydiiyey soomaaliya waxyaabaha la gudboon marka si kale ma udhigi kartaa ama su-aal kale ma haysaa
si kale waa udhigi karaa intan xataa haddii sida hadda cabirka ay sheeganayso soomaaliya iyo hadda kenya isku hayaan haddii halmastuur la geliyo oo waxay aheeto maxaa uga qorshaysan maxay aheto hogaanka dalka arrimahaas
waa hagaag
marka su-aashaas rabaa garsooraha in waxayto oo iga jawaabo ma maqashaa sharci yaqaan dhegeystahaas su-aasha dib udhig ma jiro maxkamadda meesha ugu dambeysaa la marayaa dhegeysiga ugu dambeeyey marka dib udhig waa laga soo gudbo xilli hore wax dib udhiga hadda laga laga walwalayo waa hagaag garyaqaan bal kenya dhankeeda maxay ku doodeysaa iyadana haddii la eego marka laga soo tago soomaaliya in la toosiyo ee leedahay xagashan maxay kenya lafteeda ku andacooneysaa
kenya laba waxyaalood ayay rabtay inay isku difaacdo mid wuxuu ahaa in soomaaliya ayaga ay heshiis ka galeen la xiriiray arrinta muran bareedka sidaas daraadeed heshiiskaas uu yahay mid ay soomaaliya iyo kenya ku kala bixi karaan oo aan loo baahnayn in maxkamad la geeyo halka soomaaliya ay ku doodeysa in heshiiskaas uusan ahayn mid ku filan oona ku saabsanayn xageyn badeed una ku filnayn in arrinta badda looga go-aan gaaro keliya uu muujinayo in ay labada dhinac si niyad wanaaga aysan isaga hor imaanin wax wada hadal ana ay geli karaan heshiiskaas waxaa maxkamadda aada looga dooday xilligii sartaajada kenya waxaana lagu diiday dalabkii kenya ee ku saabsanaa in heshiiskaas uu yahay meter of settlement ama waxa loo yaqaano in uu kala jari karo muranka ama uu soo afjaray ayadoo maxkamadda heshiiskaas ka bixisay fasiraad inay si waafaqsan vienna convention ee heshiisyada loo galo kuna sheegtay inuu yahaa heshiis caalami ah oo dhinacyada ee raalli isaga ahaayeen dad awood ulahna ay saxiixeen balse uusa ku saabsaneyn heshiiskaas waxa loo yaqaano delimitationka maxadeynta labada dal keliya uu ahaa in aysan iska hor imaanin dhinacyadu niyad wanaagna ay ka muuqatay waxay kaloo kenya ku doodeysaa in xariiqa hadda badda ay sheeganayso in ay lahayd ilaa toddobaatan iyo sagaalkii oo soomaaliyana aysan ku qabsanin wax muranana usan ka dhexaynin oo ay tahay dhul ayadu ay lahayd weligeed xilligaasna ay jeexatay khadkan balse arrintaas waxaa ka hor imaanayay kenya khadkii ay labada kun iyo shantii jeexatay oo murinayay isa dacwadeeda marka waa laga soo gudbay doodii hore ee ku saabsanayd difaaca ku saabsan saabsanaa mouga hadda waxa ay la imaan doontaa dabcan argumentada ku saabsan dooda la xiriirto ee mawduuca dacwada waaya dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan qad ka siiyo sidoo kaleeto ka mida dhegeystayaasha nala soo xiriiray magacaa ku bilow walaal halkaad joogtid iyo aragtiyo su-aal waxaad nala wadaagaysid magaceyga farxaan waaye waxaan joogaa magaalada muqdisho aan joogaa waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka su-aalaan weydiin rabaa su-aasha waxaa waaye marka waxaan ognahay ama aan naqshiisannahay in la kala diray ama qeyb laga bedelay qareenadii hore ee difaacayay badda marka soomaaliya saameyn ma ku yeelanaysaa inay badda ku guuleysato bedelidda qareenadii hore oo kiiska la socday ama meesha ay hadda marayso gaarsiiyey su-aasha hugiyada garyaqaan
mudane wax qareeno oo la bedelay ma jiraan haba yaraateen
waa hagaag haddii hadda kaba soo qaadbo sida dad badan ka dhawaajinayaan sida soomaaliya ay rabta ay noqon weyso kenyana ay dhacdo in baddaasi loo xugmiyo oo dad badan ay cabsi iyo walwal ka qabaan waxaad sheegtay soomaaliya inaysan helaynin dacwadda mar kaleeto in la qaado maxkamadda haddaanan qaldanayn sax maxay tahay tillaabada kaleeto ay qaadi karta dowladda soomaaliya
sharciga markii la fiiriyo maxkamaddu hal hal hal wax go-aan ayaa kasoo baxa oo xukunada laga qaato maadaama ay tahay maxkamaddii cadaaladda ee adduunka waa in xukunadeeda ay hal xukun ay yihiin oo macnaheeda uu yahay meel loo rafcaan qaato malahan si caadiyan maxkamadaha caadiga ah waxay leeyihiin darajooyin darajada koowaad iyo darajada labaad ilaa darajo saddexaad ayay qaar dalalka leeyihiin qaarna maxkamadda sare oo u ah maxkamad ka banaan ayaa jirto xukunada darajooyinkooda kasoo baxo ilaa darajada saddexaad ayaa la gaarsiin karaa ayagoo rafcaano kala duwan laga qaadanayo ilaa cabasho iyo diu-eegis iyo isataad filinba ay gaaraysa laakiin xukunada kasoo baxo maxkamadda cadaaladda adduunka oo hay-adii dastoor ee ugu sarreysay adduunka waa malahan wax abiil keliya hal fursada ayaa u furan oo ah fursada ah dibu-eegista dibu-eegista waa arrin ku xisan xeerka maxkamadda gaar ahaan qodobada lixdan iyo kow iyo lixdan iyo labo waxaana ku xiran shuruud aada u badan taasoo ugu muhiimsan tahay in dibu-eegistu ay tahay caddayn cusub oo suurtagal u noqon weyda dowladda in ay soo gudbiso xiliyadii fadhiyadii hore taas oo mawduuca dacwadda kala saareysa haddii ay soo heshay inay dalban karto dibu-eegis maxkamadii ayaana dib u fiirin doonta cadeymo cusub oo la keeno dhinacyadu dacwadda geysanayana waa ku baraarugsan yihiin in maxkamaddu aysan rafcaan lahayn xukunada kasoo baxana waa u hogaansamayaan sida ay horey u cadeeyeen heshiisyana heshiiskana qayb ooga ahaayeen maxkamadda
aad iyo aad ayaanu waktigaaga kaaga mahad celinayaa garyaqaan cali aadan yuusuf maaragtay waktigaaga adigii dhegeystayaashaba waxaana jeclaan lahaa barnaamijka inaan intaas kusoo gabagabeeyo wakhtiga awgeed
waa mahadsantai zahra adiga iyo v o a iyo dhegeystayaasha dhammaantiinba kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf oo loo yaqaano cali soomaali degan magaalada muqdisho ilana falanqeynaya dacwadda maalinta beriyo isniin ah loo qaadayo muranka ku salaysan suuhdembiyeedka soomaaliya iyo kenya barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo dhegeystayaal fara badan ay ka qayb galeen toddobaadkan ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana dhammaanteenna isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo